aan ku bilowna ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu dhowaantan u magacaabay arrimaha somalilan cabdikariin xuseen guuleed ayaa maanta kulan wadatashi ah la qaatay siyaasiyiinta kasoo jeeda somalilan oo xubno ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha v o eda zeynab abuukar maxamed ergeyga wadahadalada somalilan u qaabilsan dowladda federaalka cabdikariin xuseen guuleed ayaa kulanka ka sheegay in arinta somalilan tabanayso ay tahay in si walaaltinimo ku jirto looga wada hadlo si loo gaaro natiijo wanaagsan oo saldhig u noqota midnimada ummadda soomaaliyeed waxaan runtii u arkaa qof kastoo waxgaradana u arki karaa in qadiyadda somalilan xalkeedu oo xalka ummadda soomaaliya inay meel kasii joogtaba uu ku jiro waxaa kaloo ayadana muhiim ah oon rabaa in hoosta ka xariiqo dee reer somalilan dad meel cidla ah ka duday ma aha waxay tabanayaan ay gocanayaan oo urkutaalla ku noqday ayaa jira waxaas marka waxay u baahan tahay in lagalana hadlo loogana garaabo si walaalnimo iyo tolnimo iyo maaragtay wax isku haareynin ay ku jirto in loogala loolana hadlo loogana garaabay u baahan tahay midda saddexaad waxay tahay midnimadii lixdankii la sameeyey in dareenka reer somalilan uusan ahayn wax dhowaan yimid inuusan ahayn waxaa kuu daliila midnimadii oon hal sano jirin ayaa inqilaab laysaga dayay waqooyi lixdadii kowdii taana waxay ku timid ay muujinaysaa inuu jiray saluug isla markii midnimada ay dhacdayba waxaan aaminsanahay maalintaas haddii dadkii mas-uuliyadda dalka hayay ay dareemi lahaayeen arrintaa ayada ah khatarta ay leedahay iyo waxa ay keeni karto dhibaatada hadda dhacday iyo siday u dhacday ma dhacdeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saalax axmed jaamac oo kulanka ka qayb galay ayaa xusay in dowladnimada soomaaliya taabagelayn iyadoo ay maqan tahay somalilan isaga oo sheegay in somalilan u baahan tahay in ay hesho xaqii ay ku laheyd dowladnimada soomaaliya isaga oo ayaamo malaasacado kooban magacaaban inuu oday cabdi xaashi cabdullaahina aqalkiisa ugu tago anna maantadan xafiiska uu igu yimi xildhibaanadiina uu hadda la fadhiyo waxay kutusaysaa xawaaraha uu ku socdo malaa inuu dhowaan soo xalliyay arrintaa gaamurtay baaba laga yaaba filasho badan baa laga qabaa aada baa loo soo dhoweyay aada baan usoo dhoweynayaa mudane cabdikariinow inaad soo warsato qaybaha kala duwan ee bulshaweynta soomaaliyeed iyo waxay ka qabaan dib u soo dabaalidda ee reer somalilan loogu soo dabaaliyo qarnimada soomaaliyeed ma dhammaystirmayso mana jiri karto qaranka soomaaliyeed oo aanay qeybtoodii xaqa ay u lahayn aanay ka qaadan reer somalilan weliba xaqoodii wax loogu daray aanay qaadan anigu waxaan aaminsanahay inay ku qurux badan yihiin inay soomaali qeyb ka ahaadaan hoggaankeeda wax ka qabtaan sharafteeda ilaaliyaan halkaa doorkooda ka qaataan laakiin si taa loo helo xisaab baa loo baahan yahay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo kulanka ka hadlay ayaa dhankiisa soo dhoweeyey ergeyga wadahadallada arrimaha somalilan waxna uu sheegay in ay kala shaqayn doonaan sidii xal waara looga gaari lahaa arrinta somalilan iyadoo loo marayo isqancin dadkaas afkaartaa kala duwan qaba fikirkaa lagula imanayo kii kala dhaqaajinaya ee keenaya khilaaf kaa ka digtoonow wixii isu soo dhoweynayana ku dheganow ma qabo anigu soomaali haddii ay run u wada hadasho xaqiiqda dhabtaa laga wada hadlo si niyad furan oo naaxil ahaynna waxaa jira loo soo bandhigo soomaali way ka heshiinaysaa cabdikariin waa lagugu taageerayaa fikirka fiicaneed waddo ee soomaali isu keenisteeda waa lagugu taageerayaa waa kulankii ugu horreeyey ee dhex mara ergeyga arrimaha somalilan iyo mas-uuliyiinta kasoo jeeda somalilan ee ku jira dowladda federaalk ee soomaaliya iyaga oo sheegay in ay ergeyga ku garab taagan yihiin wadahadallada labada dhinac seen babukar v o a muqdisho